ismaaciil xasan cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne islamarkaana ka qalinjibiyey jaamacadda balasma hal sano ka hor ayaa ku dhiiraday inuu bartamaha magaalada beledweyne ku iibiyo cabitaanka laga shiido qudaarta dalka kadib markii shaqo uu ku waayey cilmigii uu ka bartay jaamacadda dhallinyaro badan oo la mid ah ismaaciil xasan cabdulaahi ayaa shaqo ku waayay cilmigii ay ka barteen jaamacadaha taasoo qaarkood ku kaliftay inay dalka ka tahriibaan ismaaciil xasan cabdulaahi oo loo yaqaano doolli ayaa reediyo baaluula uga waramay sababta ku dhalisay inuu bartamaha magaalada beledweyne ku iibiyo cabitaan isaga oo ka qalinjibiyey jaamacad jaamic ahoo waxbarasho heer jaamica ka gaaray jaamacadda balaasma ka baxay markaan jaamacadda balaasma ka baxay meesha aan ka tegi lahay meelaha derbiyada iska fadhiisa lahay oon micnaha aan dhihi lahay jaamiciyaan ahay waxba ma qabo inaha nin jaamiciyaan ahay oo jaamacadaan ka soo baxay meeshaan ka dhihi lahay waxaan ku fikiray inaan samaysto xirfadan yar oo ganacsiga ah miiskan yaroo cabitaankaan furtay miiska cabitaanka markaan furane waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan aniga waxaan ka faa'iiday markii hore inaan keenay fikir inaan ninkii wax soo bartay oo ah ganacsiga wax ka soo bartay marka labaadna waxaa wax ka faa'iiday dadka aan shaqo abuurka oon sameeyey oo ila shaqaynayo oo dhallinyarada ila shaqaysa oo xirfaddaas ka heshay waxaa marka dadka ka iibinaa sida cabitaanada kala duwan oo taqaanaan sida mushakalka sida qudaartii waddanka oo ah oo wax walba oo fresh ah subaxa saaka aan ka soo gaday suuqa cabitaanada kale oo kala duwan noocu qofka uu dalbado isaga uu dhahaayo sokorna ma rabi barafna ma rabo oo asagoo meesha taagan saacas la taagan yahay aan ugu shubayo makiinadda habba noocuu raba aan ugu shiidayo shaqadan ayuu ismaaciil xasan cabdulaahi ka maareeyaa nolosha reerkiisa oo ka kooban laba qoys ka hor inta uusan furan goobtan lagu shiido cabitaanka waxa uu ku shaqay jiray xirfadda cilad bixinta kombyuutarka berintirada iyo khasaaradaha oo hadda ka burburtay
xirfado kale waan aqaanaa laakiin hadda xirfadayda xirfadayda aan hadda aan ku shaqaystaa waxay tahay oo ugu dambeeyey midaan laakiin xirfada kaleo hore u aqaan waxay tahay nin oo ka soo shaqeeya injineer ah oo sida tviyada laabtoobyada brenterada loo sameeyo laakiin saaca hadda la joogo waxaan ka shaqeeyaa xirfadan oo miiska ah cabitaanka qoyskayga waxaan uga maareeyaa maasha allah laba qoysaan ka maareeyaa waxaan uga maareeyaane tii hore waxaa iga dudumiyey oo farsamada ahayd waxaa iga dumiyey qaraxii magaalada ka dhacay laakiin hadda waxaan ka maareeyaa miiskan laba qoysaan ka maareeyaa oo aniga oo reerahayga ah anigana waan ka maareeyaa dhallinyarada iila joogtana waa ka maareeyaa ismaaciil xasan cabdulaahi ayaa ku booriyey dhallinyarada wax baratay inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda islamarkaana ay abuurtaan fursado shaqo intii ay sugi lahaayeen shaqo la siiyo waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay in ma aragtay ay isku dayaan intay dhihi lahaayeen wax aan soo baratay meelahaan iska fadhiisa lahaay oo nin maalan yacni meel iskaga fadhiyo inuu xirfad la yimaado xirfaddaas oo ah in uu shaqo abuur samaysto maadaama qof oo juhdiis badan oo ku soo bixiy uu yahay waxbarasho in uu haddana uu maaragtay xirfaddii maadaama jaanis badan uu ka soo baxay inuu la yimaado shaqo abuur si uu noloshiisa ugu maareeyo sanad kasta iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala dalka ayaa waxaa ka soo qalinjibiya kumanaan dhallinyaro ah kuwaasi oo badankood shaqo ku waaya cilmigii ay barteen halka kuwa kalena ay ku shaqaystaan xirfado kale oo ay barteen